doorashada xilkaas oo kale lagu doortaa waxay ka tarjumaysaa fiqada iyo kalsoonida iyo xurmada ay ku hayaan dadka ku dooranaya anigu ma aanan raadsan oo doorasho aan raadsaday ma aha doorasho laysu sharaxona ma aha waa doorasho ka imanaysa shan iyo tobanka xaakim oo kale oo iswarsanaya dhexdooda yaynu guddoomiye ama madaxweyne maxkamadeena u dooranaa marka iyaga ayaa gudahooda waxay ka yeelanayaan consultations ama wadahadallo markaas goorta laysu yimaado qof murashaxii ma jiro waxa keliya ay ku warsanayaan waxa weeye haddii ay dhacdo inaanu ku dooranno diyaar ma u tahay marka qof wuxuu odhan karaa maya diyaaru ma ahi qofna wuxuu odhan karaa haa diyaar baanu ahay haddaad sharaftaas aniga isaadhaan marka saas ayay igu doorteen waayahay marka ma waxaa jirtay in xubno kale oo shan iyo tobankaasi ka mid a ay kula tartameen ama ayaga laftirkooda lagu barbar dhigay oo adiga lagaa xushay mase adi keligaa ayaa markii horeetaba lagugu bilaabay waa dhacdaa inta badan in xaakimadu ay kala qaybsan yihiin oo qaarna ay yidhaahdaan hebel bay nala tahay in aynu dooranno qaar kalena yidhaahdaan hebel bay nala tahay inaynu dooranno marka inta badan saasay u dhacdaayo goorta laysu yimaado laba magac ayaa ku soo baxa tartanka oo midkood raaya laakiinse marmar dhifa oo marakanu ay ka mid ahayd ayaa waxaa dhacdaa in kulligood ay isku afgartaan qofkaas ayaynu u rabnaa guddoomiye ama madaxweyne taasayna ahayd marakan taasaana aada iyo aada mahad gaara uga bixinaya runtii xaakimada ila shaqeeya maxaa yeelay aniga unbay marakan soo jeediyeen inaan guddoomiye noqdo aniga unbayna i doorteen maxay kula tahay in laguu xushay si gaara haddii xataa laguu sheegay ama ah maqashay xataa wax un ku saabsan arrinkaasi si gaara maxaa adiga lagugu saartay inaad qabato xilkaasi guddoomiyaha ama madaxweynaha maxkamaddu waa inuu noqdaa qof ururiye ah oo dadka isu ururin kara waa inuu noqdaa qof isu keeni kara aragtiyada kala duwan oo shan iyo toban qof oo ka kala yimid daclada adduunka oo dhan oo aqoontooda kusoo qaatay meelo kala duwan traditionis ama hiddooyin qaanuuneed oo kala duwanna ka yimi qof isu keeni kara waa inuu noqdaa marka saas daraaddeed waxay ila tahay tan ugu weyn oo ay is yiraahdeen guddoomiye ugu u doorta marakan jaaji yuusuf waxa weeye inay arkeen sagaal sanaan meesha joogay in aan ahay qof dadka isu keeni kara ururin kara aragtigood aragtiyada kala duwan oo isu yimaada intaas oo ay tahay maxkamadda in la hirgesho ama ama lagu talagalo nin dhegaysan kara oo ka tarjumi kara oo matili kara maxkamadda aragtiyada duwan oo badan oo dhex yaala isuna keeni kara waa gartay waxaad iga warantaa waxa madaxweynaha maxkamadda cadaaladda caalamiga ah uu qabanayo waa xilka adiga lagu doortay madaxweynuhu wuxuu hogaaminayaa maxkamadda maxkamadduna waxa weeye xubnaha shanta ah oo waaweyn oo waxay ka mid tahay qaramada midoobay sida aada u maqashaan guddoomiyaha golaha loo dhan yahay oo qaramada midoobay ama guddoomiyaha golaha ammaanka oo ma garatay qaramada midoobay ama xoghayaha guud oo qaramada midoobay shanta xubnood mid walba waxay leedahay qof u ah ma garatay hogaamiye marka hogaamiyaha weeye maxkamadda cadaaladda oo dawladda waxa weeye qofka matilaya maxkamadda waxa weeye qofka magaca maxkamadda ku hadlaaya waxa weeye qofka soo jeedinaya go-aanada maxkamadda oo adduunyada u bandhigaya go-aanada maxkamadda waxa weeye qofka guddoominaya shirarka maxkamadda iyo sida go-aanada maxkamadda loo gaari lahaa qofka ka talinaya weeye waxa weeye qofka maamulka maxkamadda naftigeeda because maxkamadda dad badan baa u shaqeeya muxuu ahaayo xaakimyadaa jooga dad badan oo xaakimyada iyo maxkamadda caawiya ayaa oo shaqaalaha ayaa jooga qofka maamulka iyo guddoonka maxkamadda oo dhan leh weeye waxa weeyana meel laysu doorto intii saddex sano ah marka waxa weeye shaqo uun adigu iyo madaxtinimo aada qabanaysid muddo saddex sana ah oo keliya